raxiim runtii waxa waaye qaraxaasi amar ilaahay amar kukaax ku dhacay waaye nimankii dooxatada ahna ummadda soomaaliyeed mugumada ay u wasaana ka dambeeyey wayna sheegteen oo waad og tahay annagana ilaah baa mahadleh waxaan ugu waxaan ugu horeynaa soomaaliya markii laga reebo puntland iyo waqooyi markii laga reebo koonfurta soomaaliya dadka ugu security-ga fiican oo ilaahay garab ku siiye ilaahay yani waafajiyey inay security-ga ilaaliyaan ayaan ka mid nahay ninka hadda a sheegayso anigu ma filaayo nin mas-uula mas-uuli sheeganayo inuu warkaas saas inuu dhahayo ma aaminsanay laakiin hadduu yidhi dee waa nin kolley ilaahayna ka fogaaday mas-uuliyaddiisana wax u dhimay waran raad sal iyo raad laheenna sheegay waay ma garat
maxamed cumar geedi waa wasiir ku-xigeenka howlaha guud iyo guriyinta dowladda federaalka soomaaliya wuxuu leeyahay meesha qarax uu ka dhacay ma ahayn meel dadka rayidka ay u dhowaan karayeen muddo intii halkaasi tababarku uu ka socdayba isagu wuxuu aaminsan yahay uu tuhmayaa inuu jiro dad gudaha maamulka ku jira oo weerarkaasi fududeeyey al-shabaabna si leela halkaasi aysan ku geli karin arrimahaasi maxaad ka leedahay soo ma ahayn meesha meel amnigeedu aada loo adkeeyey sidee bay shabaab ugu suura gashay waa nin aan saaxibnahay raajibooyinka waa nin aan aada isu naqaano ma filayo warkaas inuu yidhi hadduu yidhin haddee runtii maanta waa xaqiiqan uu ka fogaaday raskamboonina asaga uu yaqaanaa weliba asagaa si gaar ah raskamboon waxaan hadda ma jiraan dowlad goboleedka jubbaland aan nahay ciidamada meesha ku xareysanna haddii uu isaga qoys uu saaranayo qoyska hadda oo meesha ku dhintay waxa kaga badan reerka hadda uu asaga leeyahay ree hebelaa ka dambeeya ama ree hebelku waxoogaa bedelaya haddii warka saasay tahay reerka uu sheegayo ciidamada ku badaa meesha ku jira iska lahay iyo dhimashada hadda qoys leeyahay qoyskaasi ka soo jeedeen arrintaas arrin gaadma ah oo ay nimankii weligood dadka gaada jiray dooxatada ay sameeyeen waaye wasiirkana hadduu taas yidhaahday arrintaasi waa arrin waa arrin kasi waa kasi waa kasi baraxday marka waxaan leenahay arrintaas waxba kama jiraan markhaati ayna leedahay wa tahay cabdinur markhaatika adoomadiisa markhaati ka ah mas-uuliyiinta markhaati ka ah kuwa askartii meesha joogtiyaa og sidee bay marka haddaad sharxad inaga siiso cabdinuurow sidee bay ugu suura gashay al-shabaab in meel sidaasi ciidamo ay joogaan oo amnigooda aada loo adkeynayo inay gudaha u galaan oo ay weerar ka geystaan sidee bay ugu suura gashay nimankaas waa taqaanaayo goryaanka la yihah darisku noolaha kale ay u dhaqmaan gaadmo badan ay sameeyeen ciidday isu soo ekeysiyeen qaab walba ay isu soo ekeysiyeen qaas walba ay isu soo ekeysiyeen si walba ay yeeleen marka arrin arrin qalad ah waayo oo ay sameeyeen marka amar ayaga shabaabka waa taqaana gaadmadooda iyo maxaa la dhihi jiray khayaanada ay sameeyeen khayaanadooyinka ay samayn jireen khayaano kamid ah ay sameeyeen saasayna xilli aan la filaynin meel aan laga filaynin gaaray ka soo baxay marka saasay ku dhacday arrinta ma jirtaad leedahay qof gudaha ka tirsan oo arrinkani fududeeyey haba yaraatee waxa sidig hadda aad sheegtay oo hadduu ninkaas yiri ma jirto waxbana kama jiraan waa tahay mana loo malayn kara mana loo nisbeyn kara waa nimankii ayaga ahay wayna sheegteen way hadleen waad aragto idaacadaha iyo warbateedyada fiiri arrinta saasay u dhacday waa tahay laftigiisa ma diidna inay ayagu sheegteen oo ay ka dambeeyeen laakiin wuxuu isagu tuhmayaa in ay jiraan dad gudaha ka tirsan oo arrinkani fududeeyey adiguna waad beenisay arrintaasi haddii taa aynu ka gudubno wuxuu kale uu tuhmayaa in ruuxa la qabtay ee dhowaan maamulkiinani uu dilka togashada ku fuliyey sida degdeg ahi arrimahaasi ay ku dhaceen wuxuu leeyahay gaarigii madaxweynaha lagu soo qaaday isla markii waa la dilay meeshaasna tuhun kale ayaa ka jira buu leeyahay oo arrimahani tuhunku sii badinayaa ma jirtaa qofkaasi in gaarigii madaxweynaha lagu soo qaaday dabadeedna la turtay arrinkaasi waa waa waa waa socda ninka waa dhintay waa run waa la daba taagan yahay sidii u dhacdayna waa la sixihayaa meeshii marka operation ka dhacana waa taqaanaa xabadaha la fura iyo tuhunka iyo xabadaha dhaca iyo operationka dadaa ku dhinto dhimashada way jirtaa ninkaas ku dhintay laakiin arrinteedana waa lagu daba jiraa waana la daba taagan yahay madaxweynena meesha ma tegin gaarigiisa madaxweynena ma tegin madaxweynena ma joogin madaxweyne ku-xigeenkii waxaa tegay maxay ahayd kusamihii madaxweynaha gudoomiyaha baarlamaanka ahay iyo anagoo dhan oo wasiiraha meesha waan tagnay waan ka soo laabanay kadibaa waxaa la sheegaya ay dhaceen ayagana hadda waa la sixi rabaa waana waxaa meesha ka dhintay ilaa hadda waa taqaana meel qarax ka dhacay intaas qof ku dhimatay tobaniyo qof ku dhimatay hal qofa hadda ku dhintay si qaldan u dhintay ama sidaad sheegaysaan laakiin hadduu qaldan wixii waaba la sixi rabaa oo in la saxa diyaar loo yahay marka wax hadda oo oo kale oo dhacay ma jiraan